asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal duhurfaylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyo baydhawaa sinhayto qodobada warkaana duhurnimadan una siinkahaynon waliba kumadaha cudurka koronavirus oo saameyn jeysaday ganacsiga magaalada baydhabo dadka soomi hilib iyo ku aameen degmo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya dowladda soomaaliya weliba ee diyaarida ciidan ka sugahaya amniga doorashada soomaaliya ciidamo iyo baabuur dhuhulwadi oo laga weeraray shabeellada hoose madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland wareedanka nagada deegaanadiyo al-shabaab oo qarax ka dilay askar ku tirsan ciidamada dowladda soomaaliya askari ku tirsan booliska hirshabeelleed oo dil iyo waa dil iyo dhaawac jeysaday magaalada waa askari ku tirsan booliska hirshabeelle oo dil iyo dhaawac ku jeysaday magaalada jowhar wafdi deeri magaalada beledweyne ee ujeeje oo la shaaciya doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka somalilan oo bilaabatay muwaadin soomaaliyeed oo ku tirsanaya kooxda xoutiyiinta oo dagaalla ka dilay duhurnimahaas ningow dhegaystayaal taariikhda waliba ee kabeegantaas soddoy kowka bila shanaad mey sanadka labada kun iyo labaatan kowkantaas waliba hayna qodobada warkaana duhurnimo hanshoonka door koronay inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan insha allah duhur fayle dhegaystayaal warka duhurnimo waliba siin akhriya doona anoo cabdulaahi salaad aadame ka bilownay qodobka warkaana duhurnima ahaan ku horeeya cudurka coronavirus oo ridanka nabanka caleeyay guud ahaan dalka soomaaliya weliba uu saameyn jeystay ganacsiga magaalada baydhaba warbixin arrintaas ka saabsan maxamed cali yuunus juuriya ee diyaar leh covid nneteen weliba nagaday khatartan ka hadal haynta badan sanadkii lahadhaaf iyo sanad koon adduunyada maadaama saameyn xoog leh kuwa ladi nololo malaayiin badan oo adduunyada ku nool tirakoobkii inka badanay weliba muujiyey in ilaa iyo hadda siyeed milyan oo qofood galaafadi nololyo cudurkaas tiri intaasay ku yarnan amudi cudurkun markii la kuraawa saamaynta tooska usakuwaaladay dadka qabo cudurka covid nneteen weliba saasaatou saamayn kuwaaladay dhaqaalaha adduunka iyo habnololeedka dadka gaar ahaan dadku nugul oo maalin kasta helaay dakhli yar oo gurisho ka beeladan gudaha soomaaliya fayrus kunya siwiinka faafi weliba siqaasi ankafaafay caasimadda iyo meelo kumida maamul goboleedyada wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya si maalinlee weliba dadkan la wadaagasay warbixinta kiisaska koronafirus labaataiyo sagaalkii maars dowladda soomaaliya weliba roojiday dhammaan duulimaadyadii gudaha silan xakamayay faafitaanka fayraskaas saas lamidde dowladda weliba xanibaad yasaartay ganacsiga iyo inisdareerowka dadka intaas weliba dheer dowladda soomaaliya tumiyo shantii abriil weliba caasimadda hagrogday bandow hamiinki ilaa iyo tumii kowka saahiraabnama ganacsiyo badan yo hirimi gaar ahaan dadka dan yartee iyo arrintaasay saameynka waa lati shacabka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba ku hadlana saamaynta dhaqandhaqaalowsa kuwaaladi halamakaclayowka covid nneteen marba haddii isa socodkii dadka hirinyin dhaqaale iyo walashal dareerow ma leh saas dartee marka bulshadii meelinayin kuwaasi marki la waayo saamaynta unkuyin usan isuubi taasu sababtoo bulshadii badan ay tii oo socda jirtay eed iyo eed gaabisa nagaday maadaama lamba lanka kale ku dhoorsidow may nagatay yacni ti oo dhaqaale xumi eed unwiin lawalba minjey ahanku bannay wacyigelin dawladdiina suubiyaas oo maalinlandagaaga koran marka eed eed eed saamayn eedan wiinyaanay raabi lan walba xoogjiya ka tiirsanya saamayntan kuwiin dadkii nololna toladaay oo sababa covid nneteen dartee oo idoo joonkeereen saamayntan kuwiid oo dal taabado korana sheego kortaasu sababtoo marba dadkii inaska socdaana mayba saamayntan kuwiin unan hays taasu sababtoo bulshadii mayba markii iyo socdaana walwalba shaldhaqaaqeen tusaaleahaan aan naftay markii danta dhaqaalo ku helo wala gadada fadi laakiin meel wala ku gadada fadi bulsho eed fara badan ka roogda aan naftay shakada kaasa ma leego marka mayba saamaynta un kuwiin uusan yahay wadankii u shal hirimi dadkii oo bulshadii inaska dhaqaaqan saamaynta un kuwiin uusan yahay waaladii taasa ku mid ah oo dal iyo meel hoos dibad ninku koo jaran oo yaraadeen dadkii haydeega jaray oo meel hoos la xanabi sida meel hoos dibido oo kale badaacadii la hogada jaray safaradii la gala jaray xanabaad badan ku kooy meelhaas isku socodkii yaraaday bulshadii meelhaas wax soo saarkii badeecadii yaraatay way sababay kuley warshadoogii oo walaha saara jaraan oo shaqaaligii iyo walaayo oo shalahanawi iyo safaradii meelhaas dhinac baaburtii dhinac diyaaradoogii marka way idan dareemana hoos u dhac dhaqaale iyo hoos u dhac badeeca ya dareemana insha allah marka ma ilaahay ku tooganaya in meelhaas ilaahay niin fudusaay tumiyo shantii abriil dowladda weliba ee qaaday tallaabo kale oo ku meergaare si lan xakamay saamaynta dhaqaale covid nneteen weliba canshuur dhaafi aan samaytay boqolkiiba boqol badeecadaha dalka la hakadejiyow sida bariiska timirta canshuur yalan samay oo khafiifinga boqolkiiba konton badeecadaha dalka kooyow dowladda soomaaliya si aan xakamayta covid nneteen weliba ee mamnuucuday jaadkii hakadegijar maalin kasta magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ganacsiga jaadka weliba qayb weyn ku haye dhaqaalo burburka soomaaliya inku badan tumiyo shan duulimaad yase maalinle an kooyo jari magaalada muqdisho silimade soddon duulimaad iyo maalin kastoo hakadega jari gobollada dalka oo sheena jari jaadka jaadka inta badan weliba gada jaray hanraab kabiilada jari qoysasjo qaar ku mid ahayn daddan yare mamnuucowka jaadkaas weliba saameyn xoog leh kuwa liday dadkaas oo inta badan haysana xirfad kale oo nololyo ka maarayaan
ciidan mahadsanta maxamed cali dhinaga kale dad ku soome hilib iyo markaas iyo ku aamin degmo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkan faahfaahiye dad fara badan oo ku sugan degmada rabdhuur ee gobolka bakoole ee maamulka koonfur galbeed ayaa ku sumoobay hilib geel ay cuneen sida uu sheegay maamulka degmadaasi gudoomiyaha rabdhuure maxamed khayre salaad daawuud oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in labaatan qof oo kamid ah dadka deegaanka ay ku sumoobeen hilib geel ay cuneen waxa uu sheegay gudoomiye maxamed khayre in dadkaasi xaaladooda caafimaad ay liidato islamarkaana aysan haysan daryeel caafimaad oo ku filan una baahan yihiin gurmad degdeg ah sidoo kale gudoomiyaha degmada rabdhuure ee gobolka bakoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegay in ay adag tahay in loo gurmado dadka maadaama degmadaasi ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ee keentay in dadkaasi ay ku sumoowaan hilibka geela ay cuneen balse gudoomiyaha ayaa sheegay in geela uu haleelay cudur kaasoo sababay in dadka ay ku sumoowaan hilibka geela ay cuneen waxaana uu sheegay in geela uu ku dhacayo ay yihiin kuwa irmaan cuduro oo mayl araayuse la fahmo waaye la gorod waaye waqti dhown ha bilaawaday dhibaato badanna saameey cuduradaas oo ah hoolaha bulshada dhaqadaas oo kii ka gaalsanaya gaaliyaa ka dhiya weliba meelihinka muhiimsanaa ku kadhiya neefka irmaanka ee iyoonay teebow halo dhawaadka ah iyaku kadhiya markan cudurkaas oo maylare waqtigiisu hataa bilaawadiina hawaarowska socdoon walcayib konseen badan ku jara haddana wali dadka hilibkii aamano mayl araay ka sumo wayaan dhibaatadaas ku jarta e waayaa mayl araayo shirkaan jaraatiya ka saabsanyi geeka cudurkana guud ahaan degmada rabdhuure eerideedan badan welib gaar ahaan xuduudi degmada lilaata luug ama geda ilaa elberde degmada elberde intan dhahayd bakoolka ah yaanka badan cudurka meelu ku jaro oo umataas hoola baabiyohay ilaa hata nambar oo saha oo wali mayl araais hoola ma in sheegna may balinku ogaado korne tirada dhimashada hoolagaas mayl ara dadbaadiisi isku dare masaan lama meelisu laakiin waqti hataa bilaawd iyo si araartuuska socda wal eeg walacay konseen badan on ku jaro laakiin dadka kasumoowi tiradiyo hata ilaa hata qof dhimadi ma in sheegna laakiin dadka may bal in sheegay ilaa tun ishan qof yal in sheegi nambarsho lahayn gudbi oo dad o kasumoow
waayahay dhegeystayaal meelo una ku ernaya dadkaasi hilibka ku soomeen waliba wax ku sumooween hilibkiiyo ku aameen degmo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya dhinaga kale wararkuunu ku helayna tuulada doonka een dhow degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose weliba waramahayan in weerar la qaqaaday kolonyo baabure weliba dhoholwadi xaanaas oon jeeday magaalada muqdisho ee caasimada dalka baabuurtan waliba howgelbiyaayna ciidamo ku tirsan militariga soomaaliya haabahaat waliba la sheegay in xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo wadadii oon galeen walibana miilisay uus dagaal culus ka dhex maray ciidamada dowladii al-shabaab goobroogayaal waliba oo sheegeen in lama kumad ah baabuurtahan habuulka qaado weliba dhooxluwadii usukadhi qoroglanka sawba suukaha islamarkaana iyo gubdan saasaata una laqabsiqabahniyo ku dhaladan khasaare nafeed iyo mintanteedeedba dadka deegaanka waliba iyo ka warmeyna saasaata unis jar khasaareen iskajara dhimashiyo dhaawac oo ku dhaladay dagaalka dhexeeya al-shabaab iyo dowladda balse goobtalan deero korno ay ka sugan yihiin ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya oo ilaalada ku hayay baabuurta dhooxluwadi dhowr jeer oo horey ay ahaa deegaano iyo degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose weliba laka weeraray baabuur dhuxul wedi oo markaas gelbi ah in ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya walibana inta badan laka eedeeyay falalkaasi inay jeystaheen dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya weliba ee diyaariday ciidanka suga lahaya amniga doorashooyinka dalka oo xilligan la diyaar garoobahaya saciid maxamed nuur iyo warkan faahfaahiye
taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya jenaraal abdi xasan maxamed xijaar yaa gee ka haweyboose ku hadlay qorshaha diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka kudhiyi doona dalka soomaaliya taliya xijaar oo la hadlay telefishinka dowladda yaa weybouse sheegay in mar hore aan diyaar garoobin sagowka amniga goobahaya ku dhiyaasa doorashooyinka islamarkaasina ciidanka booliska yu awood in layin inyo sugan amniga guud ee dalka taliska booliska yaa weybouse sheegay inyo seedo doonan magaalooyin kumid ah maamul goboleedyada oo laka qabdo doorashada xildhibaanada labada agal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladana haysata ciidanka filan sugidda amniga guud ee dalka taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya jenaraal xijaar ayoiba use hadal qaaday in sugowka amniga doorashada iyo lakaalado doonaan ciidamo boolis ah oo ku mid ahaan midooda afrika ee amisom hanaas oo uuse sheegay in la diyaari weybos intaasay ka daray in taliya xijaar taliska guud ee ciidamada amisom iyo wadahadal la weerdhaden waana kula hadalen sugidda amniga dalka islamarkaasina weyba use tilmaamay in amisom iyo kala xisaabtama doonaan doorkaya ku leta sugidda amniga dalka markii hore waa tii la yiri qof iyo cod qof iyo cod baan u diyaargarownay guddiga doorashooyinka ayaa naqsiinaya meelaha annaga waxaa mas-uuliyaddaanu tahay inaan meesha doorasho lagu qaaday inaanu soo aragno dad u diyaarino maxaanu nahay waxaan mas-uul ka nahay goobta wax lagu dooranayo dadka la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya iyo dokumentiga meesha yaalla iyo shaqaalaha ka shaqaynaya waxaasoo dhan amnigeeda booliiskale marka laakiin waxaasoo dhan guddiga doorashooyinkan keena markay yiraahaan halkaana wax lagu dooranaya ayaanu anaku markaanu aanu tagnaa mar hore aanu qorshihiisa bilownay jaangooyn fiican baana aan haddanu samaynay qaar waa tagnay oo dhowr magaalo oo lagu qabanayo galmudug oo dhan waa tagnay puntland oo dhan waa tagnay bay waa tagnay waxaa noo dhiman shan hirshabeelle iyo labada meelood markaa doorashooyin ka socdaanu tegi kari weynay iyo shan meeloodaa noo dhiman iyadana waa soo fiirinaynaa laakiin ciidanka booliisku isagoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin shaqadiisii caadiga haya oo hadda shaqo caadi haya oo ballaaran ayuu shaqadiisa haddaba gubtaa innagu waxaanu haynaa ciidan nagu filan oo aanu ku dabooli karno doorashada iyadoo shaqadeennii caadiga ahayd ee booliiska ahayd maalinlaha ahaa aan waxba iska dibin hadalka taliyaha ciidanka booliska jenaraal abdi xasan maxamed xijaar yaweybows ha ka eeday iyada oo dhowaan madaxda dowladda federaalk iyo haan maamul goboleedyada yohesii heshiis iyo heshiis ku direen khilaafka doorashada dalka ciidan maxsanta saciid dhinaga kale askari waa askar ku tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weliba qarax miino nooca dhulka la geliyo ee weliba lakuhigow meelaha fogfog weliba la kala fiirsaday duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose qaraxaas weliba ah askarta oo saarnayti mooto bajaaj oowaa mootada nooca ah soomaalidan kasaasa lama luwaadleyda weliba use ka qabsaday duleedka degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose heliyo kasoo odaaleen walibana ku dhaladay khasaaro dhimashe al-shabaab oo ku hadala qaraxaas kudhiya shabeellada hoose weliba yoo ka sheegana aniyo ka dilan saddex askari oo ku tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana iyo horey an wadden amaan qaadeen mootadiyo saarnahayn askartaasay sidoo kale al-shabaab intaas weliba kasii darana aniyo weeraro weliba ka qaadeen saldhigyo ciidamada amisom iyo ka leeyeen deegaano ku tirsan shabeellada hoose manajar khasaare lah ku wariyay weeraradaasi al-shabaab sheegatay inay ciidamada amisom iyo ka qaadeen si kastaba haato dagaalamayaasha al-shabaab weliba dhowr jeer qaraxyo iyo weliba weeraro toosaya ka qaadana ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya haan amison oo kasoo odaalaya deegaano ku tirsan gobolada dalka walibana dhinacyada kadhexmare waa walibana dhinacyada dhexmareya dagaalo jeysadaayeen khasaare shal duwan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo geekreedanka nagadi magaalada kismaayo gureed safar shaqo weli buuse karoogi maalmihii lahadhaafi magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ee muqdisho ku qeyb galay shirkii wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalkan dhexeeya madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada gobolka banaadir oo heshiis lagu deeri hanaanka doorashada xasooda ee dalka soomaaliya mas-uuliyiin ku tirsan lamada gole ee jubbaland iyo dadweyne shal duwan ee madaxweynaha ka dhawaayay garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulle xasan ee magaalada kismaayo dhinaca kale wararkuuna helayn weliba sheegahayna in madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani usiina maalmihii lahadhaafi ka suganahay magaalada muqdisho usigeeg reedanka nagdi magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal wafdiga madaxweyne dani madaxweynaha puntland iyo weliba garowe ha ka dhawaayay xubno ku tirsan lamada gole ee maamulka puntland iyo dad kalolan diyaariya hadhawaayowka madaxweynaha iyo wafdishay lamada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland iyo weliba la filaha iniyo guda galaan walku-bedelka xubno ku tirsan gudyada doorashooyinka xeer federaal oo abashiyo kumuuqjeena dhinaca kale wafdo ballaaran oo ku tirsan ama ku socday dowladda federaalka soomaaliya weliba usaderay magaalada beledweyne wafdigaas ujeedsayn waa shaacay maxamed cabdiraxmaan ibraahim jirow iyo warkan faahfaahiya wafdigan oo isugu jira wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay maanta gaareen magaalada beledweyne oo ah xarunta gobolka hiiraan wafdiga oo ay ka mid ahaayeen wafdigan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirka howlaha guud ee hirshabeelle wasiirka maaliyadda maxamed maxamuud cabdulle wasiirka ganacsiga yaxye ayaa waxaa beledweyne ku soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka abuukar sheekh cabdulaahi xildhibaan aadan kala dire maamulka beledweyne iyo mas-uuliin kale ujeedka wafdiga beledweyne ayaa waxa ay ku sheegeen daafuurka iyo daraaseynta jiidka dheer ee laamiga ilaa iyo isgoyska kala bayr kadibna ay dhagax dhigi doonaan dhismaha jiidka sida uu sheegay wasiirka howlaha guud ee maamulka hirshabeelle sidoo kale wafdiga ayaa waxaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iidan mahadsanta maxamed jirow wararku kukooyahaya khiyaaray gobolka shabeellada dhexe weliba yoxa ka waramaha inani raabta askari ku tirsan ciidamada ammaanka hirshabeelle usadad shacabhay dil iyo dhaawacan ka jeysaday qeybo kumada magaalada jowhar ee xarunta gobolka asaya cilo dadka deegaanka ee waliba iyo warbaahintii oo xaqiijeen in askari ku dambeeya falkaasi yuusa kumidaya booliiska saasaatan uusa dili qof kumadahay dadka deegaanka mid kalena dhaawaci sidoo kale wararka waliba intaasiyo kasii darahayn in dilka uusa sagaaren kudhiyi guri kayaala xaafada kulmis oo kumid ee xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle may og sababta rasmiga weliba ku dambeeyta dilka iyo dhaawaca lanjeysada dadkaasi shacabka haye walibana ku dhaladay caro dadweyneysaday oo wararkiiyo sheegahayana qaar kumada dadka deegaanka waliba lahakwaramahay iniyo banaanbaxa waa qaar kumada dadka deegaanka waliba iyo lahakwaramahay aniyo banaanbaxa wisha lagmuujiyo markaas saasaatan lahan ku horjeeda falkaasi iyo ka dhakan wadooyinka kugu weyn magaalada jowhara ciidamada ammaanka iyo sidoo kale deeri goobta iyadoona markaas gacantaha ka dhakaya askarigii ku dambeeyay dilkaasay kaasoo iskidayaay inuusa goobta ku baxsada ilaa iyo haddama jarwal faahfaahin markaas saraakiil alaamaha ammaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ku biyeen dhacdadaasaya jowhar waliba muddooyinkii lahadhaafay ku dhiyaayay falal lidika ee ammaanka walibana aan ka dambeeyey dilkii dhowaan magaaladaasay ka dhexmari waa dagaalkii dhowaan magaaladaasay ka dhexmari ciidamada booliiska iyo maleeshiyaadka kooxda macawisleyda oo weerar ka qaaday melaseya dhinaca kale doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan oo geega ku bilaawatay deegaano ku tirsan somalilan cabdirashiid abuukar anteen ayaa warkaan faahfaahiye may
in ka badan hal milyan oo ruux oo ku nool maamulka la magacbaxay somalilan ayaa saaka u dareeray goobaha codaynta si ay u soo doortaan golayaasha wakiilada iyo guurtida maamulkaasi oo aan la qaban shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay doorashada ayaa ka dhacaysa lixda gobol ee somalilan kuwaasi oo kala ah awdal saaxil maroodijeex togdheer sanaag iyo soola codbixiyaasha ayaa waxay dooran doonaan siddeetan iyo laba xildhibaan iyo laba boqol iyo afartan golaha guurtida ah waxaana doorashada in codkooda dhiiban doona dad ka badan hal milyan halka goobaha codbixintana ay gaarayaan laba kun toddoba boqol iyo sagaal goobood qarashka ku baxaya doorashada somalilan oo gaaraysa labaatan iyo shan milyan oo dollar ayaa boqolkiiba siddeetan waxaa bixinaya maamulka somalilan halka midooda yurub iyo taiwan ay bixin doonaan boqolkiiba labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madax banaanida ee somalilan muuse biixi ayaa sheegay in dhammaan agabkii doorashada la geeyey goobaha codbixinta madaxweyne muuse biixi ayaa sidoo kale in dadweynaha ka codsaday in si nabad leh ay u codeeyaan wuxuuna dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in si maskax ay ku jirto ay tahay in loo xaliyo haddii ay soo baxaan wax khilaaf ah oo ku aadan natiijooyinka kasoo bixi doona doorashada somalilan waxaa somalilan gaaray kormeerayaal een ka socda dalal kala duwan sida safiirada yurub badankood een ka jooga geeska afrika soddon iyo kow oo isugu jira kormeerayaal caalami ah oo dhammaantood ka soo jeeda afrika oo u badan afrikada dhexe iyo afrikada galbeed oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee siralyon dhanka kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo subaxnimadii hore ee saaka codkiisa ka dhiibtay in xarunta hay-adda shaqaalaha oo uu horay in uga qaatay kaarka codbixinta iyadoo guud ahaan in dalka somalilan maanta in looga dareeray doorashada wakiilada iyo deegaanka oo isku sidkana muuse biixi markii uu gaaray xarunta codbixinta waxa uu maray in nidaamkii in dadka kale ay u marayeen codbixinta isagoona howlwadeenadii in ku sugnaa goobta u dhiibay kaarkiisa codbixinta kadibna buuxiyey shuruudihii in looga baahnaa qof kasta oo codbixiye ah oo muwaadin somalilander ah isagoona qaatay in waraaqaha codbixinta kuna riday sanaadiiqda codbixinta oo ah laba sanduuq oo wakiilada iyo deegaanka kale ah sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada somalilan intaasi kadib madaxweynaha somalilan oo la hadlay warbaahinta ayaa dhammaan shacabka somalilan kula dardaarmay inay nabad ay ku codeeyaan islamarkaana ay isugu naxariistaan n sida dadka ay u kala jilicsan yihiin madaxweynaha somalilan ayaa shacabka somalilan faray in sidii n quruxda badneyd ee ay u ololeeyeen inay codkoodana ay u dhiibtaan isagoona sheegay in caalamku somalilan uu indhaha ku hayo
ciidan mahadsanta cabdirashiid ismaaciil abuukar dhegeystayaal meelo warkada horrumaysan kudhugusaahitan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaanka muwaadinka soomaaliyeed oo weliba la sheegay in uusan ku barbar dagaalamaya maleeshiyada kooxda xootiyiinta ayaa weliba la kadilaya isku horkooyo markaas maleeshiyaadka xootiyiinta iyo ciidanka dowladda yeman ka dhexmari jiddaha dagaalka ee gobolka marib ee bariga dalkaasi yemen muwaadinkaas oo magaashay laga sheegay maxamed saalax sheekh daahir ayaa weliba la sheegay inay khamiistay lahadhaaf iyo maleeshiyada xootiyiinta iyo ka duween qabuuraha degmada alkhamsiin ee ku tirsan caasimada dalka sanaca telefishinka caddan t v ee waliba markaas usbaahiyey muuqaal rag soomaaliya markaasi ka caddeeyeen muwaadinka soomaaliyeed ee la dili dagaalkaasaya twitter-ka wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dowladda yemen mucamar al eryami iyo waliba markaas la hadhikay muuqaalka dhinaga kale toddobaadkii hore ayaa hayti markii askari ku tirsanay kooxda xootiyiinta usaxagdare markaas muwaadin soomaaliyeed ka dili magaalada sanca marxuumka toddobaadkii hore la diliye waliba magaashay laka xusay ibraahim cali faarax muuse oo soddon lix sano jarahay meelgaanku dhiiglihii ku tirsanaya kooxda xootiyiinta oo weliba dil ka jeysaday magaashay laka sheegay khaalid cabdibaasid yaxya naasir oo weliba uu siina jaray soddon iyo lama sano jar guud ahaan dhegeystayaal warkii duhurnimo ee idaacadda raadiyaha baydhabo isan kurul dareersan iyo surunkankaninka dhan warka duhurnimo maxda ku dirta waliba hasaare maxmed cabdiraxmaan cali borow iyo farsamee inta warkan kulmada dhegeystayaal unridan ku kulmaana waliba sin ku tabaana sidaas iyo amaanaallah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu